guddiga farsamada ee xulista baarlamaanka ayaa dib u soo celiyey xubno ku jira liiska xildhibaanada baarlamaanka kuwaasoo la sheegay inay buuxin waayeen shuruudaha laga rabay xubnaha la soo celiyey waxaa ku jira cabdulaahi sheekh ismaaciil wasiirkii hore arrimaha dibadda brofesor cabdiraxmaan ibi wasiirka kalluumaysiga iyo wasiirka caafimaadka ee xukuumadda haatan cabdicasiis sheekh yuusuf dhammaan xubnahan ayaa la sheegay inay galeen dembiyo dagaal waxaana liiska xubnahani dib loogu soo celiyey odayaasha dhaqanka haddaba wariyaha v o eda axmed xasan colaad ayaa suldaan ibraahim suldaan cali suldaan iyo weliba ugaas cabdiraxmaan xaaji ugaas xaaji xuseen oo labaduba ah odayaasha dhaqanka dib loogu soo celiyey liisaskaasi iyo weliba cabdulaahi sheekh ismaaciil iyo cabdicasiis sheekh yuusuf waxa uu su-aalay ugu horreyntii bal inuu soo bandhigo suldaan ibraahim suldaan cali isagoo weydiiyey xubnaha lagu soo celiyey waxa ay yihiin
annagu waxaan gudbinay sideed xildhibaan sideeddaas xildhibaan maaragta sharci ahaan waa sideedii xubno oo gudbinay waaye laba qofoodaana lagu soo celiyey waxay ku eedeynayeen oy leeyihiin nimankaas hogaami kooxeed waaye wax hogaami kooxeed oo annaga gudbinay ma ahayn niman aqoon-yahan oo maaragta oo sideed muddooyinkan siyaasad ku jiray waaye ninka ugu weyn cabdullahi sheekh ismaaciil waaye oo lixdan iyo afartii baarlamaanka soomaaliya joogay ayaa maaragta aynoogu soo celiyeen oo yidhahdeen hogaami kooxeed u ah weligiisna hogaami kooxeed ma naqanin wax la og yahay asaga waaye nin kale barofesor cabdiraxmaan xaaji aadan ibi waaye waxaa lagu soo celiyay asagu nin oo guddiga commitee ku jiro as maarata handadaa la yidhi xildhibaanadu dadkii annagaa soo xulnay xildhibaano sharci ah waaye annagaa soo xulnay haddee ayagu nimankaasna laga qaban waayo beritus waxdii go-aankaa gaareen wax waay in xildhibaanadii annagaa qornay aan meesha ka soo celino xildhibaan damban muu gudbinayn technical committee wax lagu sheegaya marka labada xubnood hadda ay ii magacowday cabdullaahi sheekh ismaaciil iyo profesor ibi waa laba siyaasi oo si weyn wadanka looga yaqaan sababta hogaamiye kooxeed ugu tilmaameen ku fasireen waa waxay fasireen mal warqadaa lagu keenay qofaa lagu soo dhiibay soo bedel labaatan afar sac gudihiis kusoo bedela kuleeyihin ma ayagaa wax amra ma ma anagaa wax amran cidii wax amartaa lakaslayahay awoodda ma ayagaa leh ma anagaa leh cid cid awood leh lakaslayahay laakiin odayaalka marka hore lagu ogaa soo xulidda inaan la faragelin ee cidda ay u arkaan oo shuruudahaas ka soo baxda ay soo gudbiyaan ama dembi aan hore u gelin arrimahaas annaga dadkaan soo xulnay faragelin toos ay nagu hayaan dadkaan annaga soo xulnay oo aqoon-yahanada ahaayeen oo siyaasadda wadanka inay ka qayb qaataan aan rabnay in beeshun ay curyaamiyaan soomaalina ay curyaamiyaan ay ugu talagaleen labadan sanoo dibidda ay jireen ayagu waxay haystaan inay wax soo barteen annagu ayaguna ma qaadanayno niman siyaasad aan danaynin ay ahaadaan ay ballantu ahayd niman siyaasad dane hayn annagu aynaan la egyihiin saas darteed waxaan u sheegaynaa mas-uuliyiinta sarsare dowladda iyo wakiilka qaramada midoobey iyo midooda africa a u da waxaan u sheegaynaa in tallaabadaas ayagu warqadda ay soo gudbiyeen ay kawaantoobaan haddaysan ka waatoobin guddiga technical committee lagu sheegayo waxaan kasoo ceshan doonaa xildhibaanadii aan u geynay khilaafkii ka bilaawdan soomaaliya xalxum ay keeni doontaa in mise xildhibaana hadda hagga ku maqan oo gudbisay annagu sideed xildhibaana gudbinay labay soo celiyeen lixay reebeen haddii marka lixdaa soo celinaysa lixda xubnood oo soo ceshanayna cabdullahi sheekh ismaaciil waxaad ka mid tahay xubnaha hadda la gudbiyey sida hadda odayaashu ay ii sheegeen lala soo celiyey sidee u aragtaa soo celinta in magacaada dib loo soo celiyo iyadoo lagu eedeynaya dhinaca hogaamiye kooxeednimo wallaahi waa wax aada iyo aada horta loola yaabo soo celinta tan oo guddiga farsamada ay ku kacday waa awood iyada ay lahayn baa muuqato inay isi siisay sida lagu heshiiyena ma ahayn sida hadda ay ku dhaqmayaan waxay ahayd keliya inay dhinacyada criteria ragga tacliin ma leeyihiin iyo cumrigooda muxuu yahay iyo maarata inay ka eegaan iyo eligible maarata ma la dooran karaa iyo lama dooran karaa miya anshaxooda suduye waxaas ayay horta shaqa ku lahaayeen wixii hadda inay ka tallaabsadeen oo ay boobayaan awooddii loo xilsaartay loo igmaday odayaasha ayaa meesha ka muuqata taasna hadda mid la daawan karo maaha heshii sidii lagu soo heshiiyey o dhanna way burinaysaa marka aniga buu sida la og yahay intaan qori qaatay reer kuma duulin oo dool beel ahaan walxa abaabulsho maa jira may beel ahaan haddii haddii waxaan abaabulay beesheeda inaan difaaco keliyay ahayd nin gacan ku gabad ah ayaan ahaa oo beeshiisa difaacay laakiin nin intuu duulay ya nin xuquuqdiisa ilaashanaya ayaan ahaan laakiin nin intuu duulay oo dad kale ku duulay oo dilay weligeeda ma noqon marka maxaa u malaynaysaa marka sababtan guddiga uu dib u soo celiyay magacaada iyadoo horta horta way soo banbixi doontaa laakiin waxaan u aragnaa shirqoollo inay jiraan unboo la maleegayo hoosta laga maleegayo un baan u jeedaa oo waqtiyada kan hadda lagu beegayo un baan u jeedaa markii yaa u malaynaysaa cabdullaahi sheekh ismaaciil in arrintaani ay salka la geli doonto ama ay ka dambayso in magacyadiina dib loo soo celiyo wallaahi waxaan horta ka codsanay annaga meesha gacan ku haynteeda annaga hadda nooma xil maaragtay ma- nama- nama taagna waxaa eh, maaragtay laga doonayaa xukuumadda laga doonaya xukuumadda ayaa laga doonaya guddigan farsamada in xilkaba ay ka wareejiso falalka uu ka kacayna inay ka dhigto wax kama jiraan iyadaa laga waxa doonaya wax qasaya ayagaa ku eedeynaysaa soo aniga iyagaan ku eenaa maxaan hadda iyagaan hayaa haddii ay baaritaan u yimaado dad kale ay lugta la gashana ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaan ka codsanahay ra-iisul baarlamaanka meeshii la gasho inaysan ka harin ugaas cabdiraxmaan xaaji xuseen ibraahim baa la yidhaha beesha waxaanu ahay direed oo sure oo cabdalle ugaaskeediiba in mise xildhibaan- xildhibaana u gudbiseen ay idinku soo celiyeen tiri ahaan
waxaan waxaan warta- aniga anigu waxaan gudbiyey eh, laba nin baan gudbiyey midna ayagaa bannaanka ka qortay saddex xildhibaan baa lahaa saddexdii xildhibaan oo lahaa mid waa igaga xadgudbeenoo dacwan ka ahaayo nin bannaanka jooga bay kasoo saxiix qaateen wax ay soomaali oo kaleeto ay yeeleenna lama arko nimankaasaa yeelay noo sheeg marka shaksiga lagugu soo celiyey oo dhinaca xildhibaannimada waxaa laygu soo celiyey eh, cabdicasiis sheekh yuusuf baa laygu soo celiyey wasi- wasiirka ahaa Wasiirka caafimaadka.
caafimaadka hadda xukuumadda.
Ah, wasiirka caafimaadka sababtu ma sheegeen ay kugu soo celiyeen sabab macno layba ay sheegeen Waxa- soo bedel keliya ha yidhaah wax sabab ay u sheegeen iyo waxaasuu yahay mid aniga ay sheegeen ma jirto soo bedel ma yaga bedelka igu leh intaas wey sababteeda dr cabdicasiis sheekh een, waxaa ka mid tahay xubnaha hadda la sheegay oo odayaashu ay tilmaameen ee, xildhibaanada dib loo soo celiyey Een, maxaa sabab maxaa is leedahay sababta lagu soo waa celiyey mahadsan tahay su-aasha aada su-aashay waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah waxaan jeclahay inaan xuso inaan anugu wax badan ogahay maadaama aan ka mid ahay xukuumaddii road maabka muddo dheer soo daadihinaysay oo hadda meesha uu joogo soo gaadhsiisay wax fara badan baan ogahay guddigaasi guddi gacanta lagu hayo oo wax loo dirto oo waxa saa u samee la yidhaaho oo taas gad- ka daa la yidhaaho weeye waxaan ogahay oon ku laalaabanaya saas weeye Een, laakiin cabdicasiis een, guddiganu laba arrimood ba- way ku soo celinayeen dadka Een, dhinaca een, shahaadooyinkana way ka fiirinayeen dhinaca een, hogaamiye kooxeedyadii ama dadkii dembiyada ka gala waddankaana way ka fiirinayeen maxaa u malaynaysaa marka labadaas mid aniga hadda waxay sheegeen ee shahaado iguma soo celinay in aan hogaamiye kooxeed ahay anugu sidaydaba waddanka maraykanka toban sanaan joogay american citizenna waa ah medical doctor baan ahay waana ka shaqaystaa halkaas Sa- waxa ay sheegahayaan sal ma laha ee waxa ay wadaan waa setup ama wax la soo fariisiiyey oo hebel hebel ha lagu bedelo ah weeye waxay wadaan Een, hadda haddii ay ku adkaystaan guddigu inaan dibdaba magacaada loo soo celin maxaa ku qorshaysa kuma adkaysan karaanoo xaq uma leh anigu guddigaba ma aqoonsanin waxaana kaga keenay nairobi baa laga keenay yaa keena marka waxaa keenay dad soo xulay oo xulayaal ah oo ayaa keenay waa oo ognahay oo xukuumadda ahayn oo aan ah xukuumaddu kuma jirto kuma lihi kuma lihi laakiin dad qabiilkaasi keensaday ma aha ee waa dad aan maaragtaaye qabiilku keensan islamarkaana aada u aqbalaya wax marka loo yeerinayo axmed xasan colaad wariyaha v o eeda ee magaalada muqdisho oo la kulmay qaar ka mid a xubnaha la soo celiyey magacyadooda oo ay ku jiraan cabdulaahi sheekh ismaaciil wasiirkii hore ee arrimaha dibadda brofeor cabdiraxmaan ibi wasiirkii kalluumeysiga iyo wasiirka caafimaadka ee xukuumadda haatan cabdicasiis sheekh iyo hogaankooda dhaqanka ayuu kaasi ahaa
dhinaca kalena sida laga yaaba in qaarkiin aad ku maqasheen wararkii shalay iyo galabta ku baxay idaacadda voice of america waxaa baryahan is-eedeynayey madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed iyo ra-iisul wasaare cabdiweli maxamed cali is-eedeyntan ayaa salka ku haysa magacaabisa degmooyin cusub iyo dallacsiin uu sameeyey madaxweyne sheekh shariif oo ra-iisul wasaare cabdiwelina uu sheegayo inay sharci darro tahay maadaama labada mas-uul mid kasta uu dastuurka daliishanayo sida loo si loo kala saaro ayaa sahre cabdi axmed waxa ay khadka telefoonka kula xidhiidhay ee london sharci yaqaan cumar dhegey waxayna ugu horreyn weydiisay sida uu arko arrintan ra-iisul wasaaruhu wuxuu leeyahay tan iyo inta dowlad kale ay ka imaanayso ibadasho aniga ayaa xafiiska joogaya shaqadana sii haynaya sidaasi miyuu dastuurka dhigaya dhaqanka dastuurku si cad uma sheegaya laakiin dhaqanka dowladnimada waxyaabaha waxaa la qaataa marna dhaqanka jira oo lagu yaqaano hab dowladeedka marna waxaa la raacaa shuruucda taalla haddii sharci oosan aalin waxaa la fiirinaya maxaa dhaqanahoo jira oo ah maaragta dowladeed iyo maaragtay nidaam ah dhaqanka yaalla waxay tahay xukuumad kasta ama madaxweyne ha ahaado ama primary ama golo wasiir ha noqdaan ama mudanayaal baarlamaan ha noqdaano waxaa dhaqan ah in xilkooda oo meesha ka baxo marka ay maaragta timaado ciddii bedeli lahayd
waad la socotaayo hadda fara isku taagtaaga ama khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wuxuu salka ku hayaa madaxweynaha oo magacaabay degmooyin dalacsiyey saraakiil dowladeed marka ra-iisul wasaarahuna dhinaca kale waxa uu leeyahay arrintaasi sharci maaha muxuu leeyahay dastuurka horta dastuurku arrimaha magacaabista muxuu ahay gobolada iyo degmooyinka dastuurkan cusub yacni waxaa qaab ahaan guud ahaan tallaabo kasta oo oo dawladdu ay qaadayso waxay leedahay hanaan loo maro dawladda oo kasoo shaqaysa maaragtay howlihii la fulinayay oo dabcan golaheeda wasiirada iyo wasiiradeeda ay kasoo shaqaynayaan marka la magacaabayo maamul iyo gobolada waxaa soo diyaarinaya wasiirka arrimaha gudaha marka uu soo diyaariyo waxaa markaas uu horgeynaya golihiisa wasiirada markay golihii wasiirada isla qaataan ayaa waxaa loo gudbinaya madaxweynaha xeerkan waxaa wada saxeixayo madaxweynaha iyo wasiirka ay qusayso oo ah wasiirka amniga iyo ama arrimaha gudaha laakiin hadda marka aad fiiriso xeerarka lagu soo kala saaray midka madaxweynuhu uu kusoo saaray degmooyinka cusub iyo gobolada waxa weeye laba qodob ayuu u cuskaday waa qodobka sagaa soddon iyo sagaalaad faqradiisa koowaad xarafkiisa ah iyo faqradda labaad ee isla qodobkaas iyo wuxuu isticmaalay xeer lamber lix ee laba iyo tobankii february nineteen kun iyo sagaal boqol iyo sideetankii marka marka aad fiiriso ra-iisul wasaaruhuna marka uu naqdinayay wuxuu sheegay madaxweynuhu isagoo aan taladii dhegeysanin golaha wasiirada iyo soo jeedintooda ma magacaabi kare ayuu yidhi haddii madaxweynuhu xeer soo saaro xeerkaasi inuu waafaqsan yahay iyo inuu waafaqsanayn sharciga labadaba way dhici kartaa haddii la rabo in la buriyo procedureka ma dekreeto kale lagu burinayaa mise procedure kale loo maraya jirto xeerka uu madaxweynuhu u isticmaalay hadda oo ah axdiga kumeel gaarka iyo iyo sharcigan kale uu isticmaalay hadda dhaqankooda muxuu yahay marka aad fiiriso madaxweynaha iyo iyo prime ministerka labadaba waxaysan si fiican u fiirinin sharciga dastuurka kumeel gaarka ee haddeertaan la baasgareeyey qodobkiisa boqol iyo afartan iyo saddex wuxuu meesha ka saaray uu leeyahay lama isticmaali karo axdiga kumeel gaarka ah wuxuu leeyahay ku dhaqanka axdiga kumeel gaarka ah wuxuu dhammaanayaa marka la kala diro golaha dastuuriga labadooduba wareegtooyinka ay ama madaxweynuhu uu ku magacaabay degmooyinka iyo gobolada iyo midda uu prime ministerku madaxweynaha ku naqdiyey waxay wada cuskadeen axdiga kumeel gaarka oo sidiisaba hadda aan la xigan karin dastuurka maadaama la ansixiyey maadaama la ansixiyey kii kaleeto marka waxaad arkaysaa in aysan aada u fiirinin wixii ay ansixiyeen oo golihii dastuuriga ha ansixiyey oo dastuurka cusba ahaa inaan la xiganayn markaad fiirisid wareegtada oo prime ministerku soo saaray oo uu ku naqdinayo madaxweynaha iyo midda madaxweynuhu isticmaalay ee lagu magacaabay degmooyinka labadaba waxay cuskanayaan axdiga kumeel gaarka oo haddeertaan aan la xigan karin sharci ahaan meeshaba ka baxay labada dhinacba waxa ay cuskanayaan dhinaca kale oo ay leeyihiin waxaa sidaasi qaba dastuurka kaba soo qaad xukuumaddu waxa ay sheegtay in arrintan sharci darro ay ku safeeyaan waxa ay ka xiganayaan dastuurka qodobadiisa qaar ka mid a madaxweynuhuna sidoo kaleeto ayuu leeyahay tani waa sharci marka ma waxaad leedahay gebi ahaanba dastuurkiiba maha waxay isticmaalayaane ayagaaba ka baxsan oo axdigii kumeel gaarka ahaayo baaba-ay wakhtigii dastuurka la ansixiyey ayay weli haystaan labada wareegto oo ay soo kala saareen labaduba waxay xiganayaan axdiga kumeel gaarka ahaa oo oo lagu laalay qodobka boqol afartan iyo saddexaad ee dastuurka kumeel gaarka oo sheegayo in axdiga kumeel gaarka ku dhaqankiisa uu ku egyahay marka la kala diro golaha dastuuriga waayahay sharci yaqaane cumar dhegay haddii dhinacba dhinaci kale uu eedeeyo dhinacna dhinaci kale uu sheeganayo in dastuurkii ay soo xiganayaan sida aad sheegtana aysan dastuurkiiba soo xiganayno axdiga kumeel gaarka weli lagu dhaqmayo yaa kala saari kara madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu soo dhex geli karaa dabcan arrinta hadda sidaa u sheegtay waayo waa qalalaaso dastuuri ah oo qolo walba ay iyadu xiganayso axdi kumeel gaara dhamaan dhaqan hadeertaan dhaqangal ahayn ama qodobo dastuuri ah oo qof walba siday rabtay ay u fasiratay marka haddii ay dhacdo sidaasoo kaleeto isma sixi karaan labada hay-adood madaxweynuhu haddii uu khaldamo prime ministerku ama golaha wasiiradu sooma saari karaan wareegto ay madaxweynaha ku saxayaan ee waxaa la rabaa inay saxdo hay-ad xaq awood u leh fasiraada qodobada dastuurka ah waana maxkamadii dastuuriga ahayd iyaduna ma dhisan hadda oo maaragtay ma dhisna waxaa kaloo fasirta shuruucda maxkamadda sare ee dalka iyaduna hadeertaan sidii la rabay uma shaqaysna umana dhammaystirna maaragtay dhismihii iyo awoodihii marka qalalaasahan dastuuriga ah waxaa laga baxa oo keliya markii la dhammaystiro dhismaha hay-adaha dastuuriga ah oo ay ka mid tahay maxkamadda dastuuriga ah iyo maxkamaddii sare ee dalka
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan cumar maxamed cabdulle cumar dhege oo waramayay sahre cabdi axmed oo ku sugan washington